hay-adda duulista rayidka soomaaliya magaalada muqdisho ka dahfurtay shirka tumay sagaalaad ee shabakada biyowka adeega isgaarsiinta iyo duulista hawada hay-ada duulista rayidka ee tumi kowdal iyo lama kumid ee ururada caalamiga ee ku shaqeeya arrimo duulista iyo kamadaysan ururku dowlada soomaaliya ee sanadku martigeliyayta shirku oo sanadkiiba halmar la qabdo wayna lunkudowhaye hal an helowka aqabado jar ku faa-iidaysadowka fursado casriyeysan ee biyowka adeega isgaarsiinta duulista waynuusa dareera doon muddo lama todobaad ee maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya mudane axmed macalin xasan iyo shirka furi waynuus faahfaahiyey ajandaga shirka iyo muhiimadu is-inleya dalalka kabahoobi duulista rayidka saasaatowna waybow sheegay walaya soomaaliya iyo inkadhikanta waxaa farxad noo ah in ay soomaaliya martigeliso kulankii sagaaliyo tobanaad ee wadamada ku bahoobay ama isticmaala adeega shirkadda loo yaqaano navisat ama atns atns waa shirkad bixisa qalabka lagula xiriiro shirkadaha diyuuradaha mara hawooyinka caalamka marka adduunka gruub gruub ayaa la isugu xiray marka gruubka ay soomaaliya ku jirto waa shan iyo toban wadan shan iyo tobankaas wadan sanadkiiba mar ayay waxay ku kulmaan wadan wadamadaas ka mid ah soomaaliya weligeed shirkan ma martigelinin sababo la xiriira adiga soomaaliya oo maaragtay dagaaladii sokeeye iyo waxyaaba la xiriira awgood marka tan waxay calaamad u tahay soomaaliya in ay si fuula uga soo maaragtay baxday shuruudihii uu caalamka u baahnaa aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda qaranka soomaaliyeed taasna waxayna awoodsiisay in aan ilaahay mahadiis markii ugu horreysay aan martigelino shirkan sagaaliyo tobnaad ee wadamada ku bahoobay gruubka oo navisat oo africa iyo middle east saddex iyo toban wadan ayaa joogta hadda shirka iyo hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka ee ekeyo iyo ayata oo ah urur ay ku bahoobeen inta badan dayuuradaha isticmaala ee adduunka u kala duula ay qaybo ka yihiin shirkunya sanadkiiba halmar la qobadee wayna martigeliyaytay sanadku dowladda soomaaliya